horta aniga maku waafaqsanin sida warbixinta loo diyaariyey oo warbixin hadeer anaga aan ku waafaqsannahay ama aan ku qanacsannahay ma anagana dhinaceeni halbeegeeni markaan ku eegno iyagu kulley waxaa laga yaabaa halbeegyo iyo xogo kooban inay maaragta qiimeeyeen laakiin anagu halbeegyadan wax ku qiimeyno oo xaqiiqdii adduunkana wax ku qiimeeyo waxaa ugu muhiimsan koow horta in dalku uu leeyahay system maaliyadeed oo hufan dadka iyo dowladda dadka ka shaqeeya inay yihiin dad wan wanaagsan oo yacni mas-uuliyadaha ay ahaayaan aanan ku tagrifaleynin waxaa ka mid ah in systemka canshuur aruurinta bixinta waxaas oo dhan dowladda soomaaliyeed adeegyadaas wax weyn bay ka qabata waxaa kaloo lagu qiimeeyaa in la leeyahay shuruuc la dagaalanka masuq maasuqa shuruucdii waa leena oo guddigii waan hagaajinay oo waan dhisnay systemkeeni maaliyadeed oo awl open ahaa oo iska furnaa haddeer waxa waaye wuxuu marayaa process la yaqaano oo aanan qofna ku xadgudbi karin qofka mashaarka qaadanaya iyo kan bixinaya isma arkayaan oo system baa lagu kala qaataa adeeg dhexe qof dhexe oo isbaaro u taala ma jiro oo gacantiisa ay soo marayso adeegyada kale oo dowladda ay qabato procedure sax ah oo procurement sax ah buu maraa canshuurta la aruuriyo bangiga dhexaad lagu wada shubaa shuruucyaa loo sameeyey hanti dhowrihii baa shaqaynaya iyo sharcigii hanti dhowraha la hagaajiyo waxaas oo dhan waxay ahayd in wax lagu qiimeeyo xogo dhab ahna ay raadsadaan waxyaabahaas waxyaabaha annaga diinacfinta noo sahlay bay ka mid ahayd laakiin haddee nimanka hay-addaas hawshaas soo qiimaysay annaga ma garan karayno waxa ay wax ku qiimaysay intii wax lagu qiimeyn lahaa dalal badan oo intaan hadda anaga aan leenahay aan lahayn baa jira haddana kaalintaas kuma jiraan marka waxay kutusaysaa inay halbeegoodu aanan saxnayn halbeeg wax lagu qiimeeyo oo saxa aynan marin xogahana xogo kooban inay haystaan baa ka muuqata waxaan kula talinaynaa inay xogaha ay raadinayaan ay yimaadaan xogo saxa ay qaataan si maaragta darajooyinka qofka xaq uu leeyahay dowladda xaq uu leedahay loo siiyo hay-adahana lama soo xiriirin waan nala xiriirinaynaa annaga waana ka fal celinaynaa daatadoodii xaqiiqdiina haddee annaga waxyaabaha kale oo iyagu ilaa iyo hadda aan cajiibka waxaa ka mid a annaga waxaan ku jirnaa haddeer waxaan saxiixnay heshiiska la dagaalanka musuq maasuqa ee u n ka ayaan saxiixnay oon qayb ka nahay kii afrikaan qayb ka nahay kii carabta aan qayb ka nahay dowlado badan oonan ku jirinaa jiro oo aanan heshiisyadaas aanan maaragta saxiixin saasoo ay tahay stiil waxaad moodaa in maaragta si saxa loo shaqaynaynin waa la xiriiraynaa inay maaragta daatada saxda ah iyo hay-adaha saxda ah ay ka qaataan iyo shaqooyinka la qabtay ay arkaan waan ku qancinaynaa haddii ilaahay